ergooyinkii guddida dhexdhexaadinta iyo xukuumadda iyo jabhadda kuneel caare ayaa si ballaaran loogu soo dhoweyay caasimada gobolka sanaag ee magaalada ceergaabo waxaana ergooyinkaasi duleedka dhinaca galbeed ee magaalada kaga hortagay dadweynaha gaadiid aad u tiro badan waxaana ergooyinkaas oo ka kooban madax dhaqameed aqoon-yahano culmaawdiin iyo weliba xildhibaano kasan golaha wakiilada ayaa markii ay madasha soo dhoweynta ay soo gaadheen ayaa waxaa mid mid ay u gacan qaadeen mas-uuliyiinta iyo dadkii halkaasi ku soo dhoweynayey waxaana halkaasi hadallo soo dhoweyna kasoo jeeday qaar ka mid a haldoorka bulshada soo dhawaadaan leenahay gacan furan ku soo dhawaada gobolka ku soo noqoteenoo nabada tii aa wadeen ballaadhan sii wadnay wadinku sibaynay wadin sugaynay soo dhawaada ma dhafsa ballaadhan ee nabadaynta muddada dheerna hargeyso ugu maqnaa siday u xallin lahaayeen arrintaa khilaafku ka taagan yahay aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa annaguna intii waa sii shaqaynaynay meel fiican baa wax inoo marayaan idinkaana noo warrami doona waxaad mooddaa xilli weliba inay sahleedahay waxaad mooddaa haddeer gobolka in sahayay nabadgelyadu uu muuqmuuqdo ceelaf weynna waa soo marteen oo waa aragteen haddeer halkii ugu dambaysay baa teedii wadaan waxaad mooddaa maanta inuu sihii nabadgelyadu oo aynu taladeenni markaa dib ugu noqon doono
haddii teesi soo dhoweynta rag waxaasoo dhan la socda dulqaad u leh dhammayn kara ka shaqayn kara ayaanu rajaynaynaa ku soo dhowaada gobolka sanaag waxaanu maanta halkan u joognaa inaannu soo dhoweyno guddidii nabadaynta gobolka sanaag ay hogaaminayaan boqorrada salaadiinta iyo cuqaasha culimmada arrintaasoo in doola lagu maqnaa waqti afar shan bilood gaadhaya oo haddeer gebagabadeedii soo gaadhay insha allah ilahi waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhammaystiro waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay xubnihii guddida oo caddeeyey inay sii ambaqaadi doonaan howlihii xalinta khilaafaadka ee xukuumadda iyo jabhadda korneyl caare annaguna odayaashii nabadda ku maqnaa baanu nahay nabaddii baanu sidnaa nabaddii baanu dhammaystiri doonnaa inshaa allah waa nala dhammaystiri doontaan inshaa allah u kala bixi mayno waxaannu leenahay reer sanaagow dad qorigii waa la dhigay qalinkaa la qaatay inshaa allah waxaynu noqon doonnaa gobollada la tartama gobollada kalenu la tartami doonnaa soo dhowaynta laftigeeda waxay ka turjumaysaa bisaylka reer sanaag maanta u bislaadeen nabadgelyada shacabka reer sanaagna waxaan lagu baaqayaa oo halka fariindheer lagu dirayaa inay isu taagaan maanta nabadgelyada socota ceelaf weyn sabtiday soo xirmaysaa tanna waxaan rajaynaynaa iyana guul inay ku soo dhammaato waxaan codsanayaa inala kala shaqeeyo haddaannu nahay ergadii maqlin soo gallay suldaankii guudna waa ogtiin oo u xanuunsanayaa wafdigana waxaa hogaaminaya suldaan cabdiraxmaan de waxaanan qabaa inaad tihiin reer sanaag oo dhan laakiin reer sanaag sooriyada way yaqaanaane maya nabadana ha bartaan sidee gaaban baynu joognaa waa idinka mahadnaqaynaa soo dhoweynta ballaaran ee aanoo samayseen guulna aynu ku dhammayno sidaan rajaynayno horseed baanu ahayn nabadgelyaanu sidnaa nabadgelyaanu wadnaa nabaddana insha allahu si ay ugu taagan tihiin iyaynu uga wada shaqaynaynaa waana warar badanna waynu iswaraysan doonnaa nabaddana waynu wadageli doonnaa annagu saakaannu ka soo bixitinay caasimaddii hargeysa waxaannuna u soconnaa dhammaystirka nabadgelyadii buurta waxaan horta mar labaad reer sanaag uga mahadnaqaynaa intii aanu ka maqnayn sida wanaagsan ay nabadgelyada uga sii shaqeeyeen ee midnimada ah ee isugu kaashadeen ee dadkii isugu dhowaaday ee nabadgelyadii gacanta loogu dhigay ee maanta jawigii aanu idinkaga tagnay mid ka sii wanaagsan aanu idinku nimi waxaannu rajaynaynaa waxaa yare inoo hadha inay dhaqso u dhammaataa insha allah waxaan reer sanaag ugu bushaaraynayaa horta waa nasiib darro iyadoo somalilan oo dhammi horumar ka hadlaysa mid waddo ka hadasha iyo mid deked ka hadasha iyo mid garoon dayaradeed ka hadasha haddii reer sanaag nabadun laga hadlo gobolladii kalena horumaruun ka hadlaan far baa idinku yaro gudan waxaan leeyahay nabadgelyadii waynu gebagabaynaynaa ayaan gacmaha isu qabsanno horumarkiina aan u diyaargarowno